waad mahadsan tahay yaasir cabdulaahi galabta shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo hay-ado kale ayaa macsalaameeyey muqdisho kuwaasoo ka badbaaday duqayntii maanta xalanee lala beegsaday sidaasi waxaa barahooda ku soo qoray dad ka mid a hay-adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala muqdisho dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka soo laabtay moqokori oo uu ku sugnaa waxaa la leeyahay laba arrimood ayuu u yimid midda koowaad waxay tahay baaritaan caafimaad oo lagu samaynayo maadaama uu shalay qarax weyn ka duldhacay kaasoo qaar ka mid ah kolonyadiisii ay ku burburtay midda labaad waxay tahay isagoo la kulmaya dhaxal sugaha imaaraadka carabta oo muqdisho soo gaaray kaasoo ka caraysan xiriir iyo heshiis uu xasan sheekh la galay dowladda qatar oo uu tartanka la dhexeeyo imaaraadka carabta imaaraadka carabta ayaa lagu tilmaamaa sahmiyayaasha yahuudda waa kuwa dhowaan sahmiyey in dalka soomaaliya uu yahay waddan baylah ah kuwaasoo maraykanka kula taliyey in la soo dejiyo muslimiinta khaza si dhulkaas yahuudda loo siiyo xasan ayaa la sheegayaa inuu si deg deg ah moqokori uga soo duulay iyadoo ay qabyo u yihiin kulamo uu halkaas kula lahaa saraakiil iyo qabqablayaal markii caafimaadkiisa la hubiyo ayaa la sheegayaa inay suuragal tahay inuu u laabto